dalka Sweden maanta waxaa ka bilaabanaya doorashada guud ee golayaasha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka ee wadankaasi xisbiya dhowr ah ayaa u tartamaya waxaana musharaxiintaasi ka mid a musharaxiin ka soo jeeda Soomaaliya oo haysta dhalashada dalkaasi Sweden Shamsa Cali Xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda ee dalkaasi ayaa ka mid a dhowrka qof ee Soomaaliga ah ee u cararaya doorashadaasi waana haweeneyda keliya ah ee Soomaaliga ah ee xisbigaasi ka tartamaysa Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gabadhaasi Shamse la yiraahdo wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey deegaanka ay ka tartamayso iyo xilka ay u tartamaysaba
waa mahadsantahay walaal waxaan u sharaxana aniga golaha deegaanka iyo golaha gobolka magaalada stockholm oo waxaan ka tirsanaa xisbiga vensde partiet doorashadan waxay dhacaysaa maanta insha allah marka xisbiga aad ka tirsan tahay ma xisbiga dhinaca leftiga miyaag oo bidix mis markaad sharaxaad ka bixisid muxuu yahay ha xisbiyada waxay u kala baxaan midig iyo bidix marka aniga xisbigayga waxaa la dhahdaa left party ama vensde partiet waxaan kamid nahay bidixda marka xisbiga talada hadda haya wax wada shaqeyn mayna kala dhexaysa annaga waan taageernaa xisbiga hadda maamulo oo lacantan ma ma wadi karo hawsha marka waxaan ka leenahay boos weyn marka doorashada saa ka dhacaysa adiga maxaa kugu kalifay in aad isku soo sharaxdo booskani aniga waxaa igu kalifay waxaan arkaa xaafadan deganahay magaaladan deganahay oo wax walba daryeeladii dawladda ayna siinaysa oo dhan in lacagta laga gooyo because xisbiyada midigta ayaa waxay heleen boosas badan iyagana waa capitalistic oo wax walba private ay ka dhigayaan way iibinayaan marka waxaan usoo jeestay inaan soo celiyo maxaa la dhahaa daryeelka ee dawladeed oo noo shaqayn jira siduu awal ahaa in lagu soo celiyo oo iskoolada iyo isbitaalada iyo wax walba dawladda samaysay iyo tareemada in lacagta lagu soo celiyo lacagta laga gooyey ta kalena inaan ka muuqano annaga baarlamaanka iyo degmada iyo iyo gobolka sababtoo ah waddanka waan ka mid nahay waa degan nahay waana khasab inaan ka mid noqono maamulkeeda
waa tahay marka soomaali ahaan hadda xisbiga adiga aad ka tirsan tahay left ama xisbiga bidix imise qof oo soomaaliya ayaa ka sharaxan soomaali badana ka sharaxan xisbigeena because xisbigeena waa xisbiga soo jiita dadka xaafadahana degan dadka shaqaalaha ah marka soomaali badana ka sharaxan aadan ugu faraxsanahay afar ilaa shan qof oo kalea ka sharaxan adiga un baa gabar keliya ka ah sidaan wararka ku hayno ha xisbigeena aniga keliya ka ah gabar sharaxan marka xisbiyo kale kolley way tartami doonaan xisbiga talada haya wuu tartami doonaa xisbiga kale righdka isagana wuu tartami doonaa marka dad kale oo soomaaliyeed oo xisbiyadaasi iyaguna ka sharxan dabcan way jiraan sooma way jiraan ha sanadkan aada uga muuqana marka waxaan ka rajaynaya kulligood inay soo baxaan ay codeeyaan because sanad walba waxaan aragnaa xaafadaha ay ajaanibta ku badan yihiin doorashada inaysan ka qayb gelin sida dadka kale ay uga qayb galaan marka waa muhiim inay kulli soo baxaan ay codeeyaan maanta maanta waa khasab in lasoo baxo oo la codeeyo saad og tihiin xisbiyada midigta ah waxay hadda heshiis la galeen xisbiga oo la yidhaahdo sari democraton ah oo waxay yihiin nationalistic marka waa inaan wada soo baxnaa oon kasoo horjeedsana oon joojinaa dhibaatadaas nagu soo socoto insha allah
taasi waxa ay ahayd shamso cali xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda ee dalkaasi sweden kana mida musharaxiinta carareysa ee dhowrka ah ee soomaalida ah ee halkaasi doorashada u tartamaya waxaana u warramaysa wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan